khadka internetka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kaasoo ah xarigga fiber optica ee leedahay shirkadda dalcom oo cilada ay ku timid ilaa shalay iyo xalay iyo maanta waxaynu la qaybsanayn ummadda soomaaliyeed in aan baaritaan shirkadda iyo dowladda iyo wasaaraddaba ay wado ciladaas waxay tahay nooceeda iyo sida xal loogu heli karo baaritaankii wuxuu soo gabagaboobay galabta nasiib wanaag ciladii halkii aan ka filayn meel ka dhow ayay noqotay ciladda waxay noqotay toddobai labaatan kilomitr meel u jirta xeebta soomaaliya xarigii oo aan ka baqaynay inuu go-ay ma uusan go-in wuxuu noqday dhaawac kaasoo keenay in xaraaradii ama dabkii uu keeni lahaa aada u yaraaday marka xal ku meel gaar ah ayaanu u helnay oo halkii awal uu ku xirnaa kor sii aadi jiray boorto saciid ama suudaan oo halkaa london ee adduunyada kasii geli jiray maadaama aysan jirin xaraarad ama dab ku filan waxaa dib loogu weeciyey mombasa halkaas ayuu kala qabsanayaa oo adduunyada oo kasii aadaya marka xal ku meel gaar ah ayaynu u helnay xaaladii ilaa xalay iyo shalay cagirneed ee internetka laakiin waa xal ku meel gaar ah waxaa la dalbay markabka iyo dayacatirka samey lahaa oo hagaaji lahaa waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhow in maaratay si dhab ah loo cilad bixiyo oo ciladaas la xaliyo marka ciladda ma aysan dhammaanin dhaawac ayuu ahaa xariiga soo gaaray dhaawacina si ku meel gaara ayuun u xalinay insha allah mana dareemi doonaan bulshada soomaaliyeed xalkaas ku meel gaarka ah laakiin waxaan u sheegaynaa inuusan ciladda dhammaanin xalka uu yahay ku meel gaar laakiin dhowaan aan rajay doono in maarata xalki oo dhammaystiran maraakiibtaas marka ayna soo gaaraan marka waxaan ugu bashaarayna ummadda soomaaliyeed inuu dhibkii hadda uu ka yaraaday culayska uu ka yaraaday waxaan ugu mahad celinaa dhammaan shirkadihii nagala qayb qaatay shalay iyo xalay iyo maanta in culayska laga yareeyo islamarkaasna xalkii iyo ciladii si deg deg ah u helay xalna uga helay si ku meelgaarna u xaliyey internetkina ummaddii dib ugu soo celiyey marka aad iyo aad ayaa maaratay ugu mahad celinaynaa marka bulshada soomaaliyeed waxaan leenaha isdejiyaan waxaan kaloo rabaa fursaddan inaa ugu faa'idaysto ilaa iyo xalay iyo saaki wax laysa dhexmarayay oo ah in la siyaasadeeyo xarig ka go-ay badda gudaheeda waxba kama jiraan inay yihiin waa cilad farsamo toddoba iyo labaatan kilomitr meel u jirta ka go'day la helay si kumeel gaaran loo xali si maaratay joogto ahna xalkeeda dhowaan maraakiibta markayna soo gaaraan aan u gudageli doonno dadkana aynu la qaybsan doonno